الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسigaani waa dersigii saddexaad oo ka mida duristii aan uga hadlaynay siirada nabigeena moxameda sala allahu calayhi wasalam dersigan dersigii ka horreeyey waxaan uga soo sheekaynay nasabkii nebiga iyo qabiiladiisa waxaan soo sheegnay nebigu inuu ka dhashay qabiilada la yidhahdo quraysh uu ka dhashay waxaan kaloo soo sheegnay nebiga awowgiisa afaraad oo ah qusay ibnu kilaab ayaan ka soo sheekaynay ninkaasoo ahaa ninkii quraysh aruuriyey oo maka ku aruuriyey magaalada maka iyo kacbada arrinteedana gacanta quraysh ku soo celiyey oo ka soo celiyey qoladii gacanta ku hayn jirtay muddo dheer oo la odhan jiray khusaaca la odhan jiray waxaan soo sheegnay inuu qusay uu gacanta ku hayey shan mansib ama shan shaqo oo waaweyn oo aad iyo aad loo ixtiraami jiray shantaa shaqo ahayd xujiyadoo la waraabiyo xujiyadoo la martigeliyo kacbada furaheeda daarta layidhahda daaru nadwa inuu isagu iyadana uu madax ka ahaa calanka dagaalkana isagu uu maaragta uu gacanta ku hayey waxaan kaloo soo sheegnay markii uu dhimanayey arrimahaas shanta ah inuu u dardaarmay wiilkiisa wiilasha ugu weyn oo la odhan jiray cabdidaar kadib muddo kadib in khilaaf uu dhex maray ilmihii cabdidaar iyo ilmihii cabdimanaaf oo ay isku qabsadeen manaasibtii shanta ahayd kadibna lagu heshiiyey in ilmo cabdimanaaf la siiyo waraabinta xujaajta iyo martigelintooda in la siiyo arrintaas kadib labadaas mansib ilmo cabdimanaaf dhexdooda way qurcaysteen waxay ku wareegtay haashim ibn cabdimanaaf ayay ku wareegtay haashim ibn cabdimanaaf oo nebiga awowgiis awowgiisii labaad ahaa ayaa ayay arrintaasi ku wareegtay waxaan soo sheegnay inuu safar galay oo shaam u safray intuu shaam markuu u socdana uu sii maray magaalada madiina halkaasna uu ku guursaday gabarh la yidhaahdo salma binti camri uu ku guursaday gabadhii oo uurlana uu ka tegey shaamna uu ku dhintay magaalada haza la yidhahdo uu ku dhintay kadib salma inay wiil dhashay wiilka adaryaashihiisa aysan war ka hayn ilaa uu gaaray toddoba sano siddeed sano uu gaaray markii ay war ka heleen wiilka adeerkiis oo aabbihiisna ku hooyada ahaa oo la odhan jiray almutalib ayaa raadiyey wiilkii wiilkiibu soo qaaday maka ayuu keenay markii uu maka la soo galay oy quraysh arkeen wiilkan uu mutalib wato in ay yidhaahdeen u maleeyeen in uu mutalib addoon uu soo gatay uu yahay oo madiine kala yimid sidaas ay ugu bixiyeen cabdulmualib addoonkii mualib ay ugu magacaasna uu mashhuur ku ahaa magacii hooyadiis ay u bixisay uu ahaa shayba inuu ahaa qolna waxay yidhahdeen caamir buu ahaa laakiin magacaa shayba ayaa mashhuur ah mutalib muddo yar kadib waa iska dhintay adeer wuu dhintay markuu dhintay dhaxalkii aabihiis haashim wuxuu ku wareegay cabdulmutalib ayuu ku wareegay oo ah siqaayadii iyo rifaadadii oo ah xujaydii oo la marti qaado iyo wixii kale uu ka tegey aabihiis haashim uu ka tegey waxaa dhacday qiso ah markii uu mutalib dhintay ayaa waxaa damac galay cabdulmutalib adeerkiis oo la odhan jiray nawfal bin cabdi hore waxaan usoo sheegnay cabdimanaaf inuu dhalay afar uu dhalay afartoo kale ah haashim iyo mutalib iyo nawfal iyo cabdishams nawfal ninkii la odhan jiray ayaa damac waxaa ka galay mansibyadii ama manaasibtii ahayd xujayda waraabintooda iyo rifaadada inuu isagu u xaq leeyahay oo wiilkan yar uu kala wareego sidaas ayuu isku dayey wixiibuu kala wareegey cabdulmualib ayuu kala wareegey wixii amlaak iyo sharaf uu lahaa o dhan buu la wareegay cabdulmualib oo nin yar ah wuxuu u dacwooday odayaashii quraysh odayaashii quraysh waxay ku yidhaahdeen adiga iyo adeerkaa idinkala dhexgeli maynee la heshiiye adeerka cabdulmualib wuxuu sameeyey marka abtiyaalkiis buu qayshaday madiinu aaday abtiyaalkiis buu habarwacday nin abtigiisa oo la odhan jiray abu sacad ayaa wuxuu soo kaxaystay siddeetan nin oo fardoolaya soo kaxaystay magaalada maka ayuu soo degey cabdulmualib buu ku soo degey odayaashii quraysh waa ku soo baxeen arrintii maxaa ninkan uu u yimid arrintaa inuu yimid bay ogaadeen qurayshi kama maaranto reer madiine kama maaranto sababto waa dariiqooda markay shaam u socdaan ay sii maraan ay ku sii nastaan weeye sidaa darteed arrintii waxa weeye way xalliyeen cabdulmualib waa looga soo celiyey waxyaabihii uu ka xoogay ama ka dhacay adeerkiis nowfal arrintaas ayaa waxay keentay marka inay isxulafaystaan nowfal iyo cabdishams reer nowfal iyo reer cabdishams inay isxulafaystaan ayay keentay waxay kaloo keentay bani haashim iyo nimankii la odhan jiray khusaaca oo aan soo sheegnay inay kacbada gacanta ku hayn jireen maka oo qusay uu magaalada maka ka saaray lagala wareego awooddii laakiin dhulka way degan yihiin khusaaca marka ilma qusay abti bay u ahaayeen marka maadaama ay arkeen in cabdulmualib abtiyaalkiis usoo gurmadeen ayay waxay yidhaahdeen hadiiba abtiyaalkiis oo reer madiina usoo gudbade usoo gurmadeen annaguna abtiyaalkiis baan nahay waxa weeye waa waan waalan jirnaa sidaas ayay waxay ula safteen bani haashim ay ula safteen oo cabdulmualib oo ibni haashim ah ayay ula safteen marka qisadaas waxay keeni doontaa oo kadib sabab u noqon doontaa magaalada maka furashada nebigu calayhi salatu wasalaam uu furan doono ayay sabab u noqon doontaa marka aan meel kusii qoranno in ay khusaaca ay xilfi la galeen bani haashim ay la galeen banu nawfal iyo cabdishamsina ay isku noqdeen iyaguna xilfi ay noqdeen nebiga aabihiis cabdulaahi ibni cabdilmualib isagu sidaan soo sheegnay wuxuu ahaa cabdilmualib wiilashiisa midka ugu jecelyahay ayuu ahaa waana kii ay qurcadu ku dhacday markii cabdilmualib uu nadray ee maalintii uu ceelka zamzamka lagu qabsaday waa tii uu nadray maalintaas waxaa la joogay oo uu ilma ka haystay wiilka wiilashiisa ugu weyn olxaarif la odhan jiray maalintaas ayuu wuxuu nadray haddii toban wiil oo difaacda ilaahay siiyo inuu mid ka mida uu gowrici doono kadib markii ilaahay toban wiil siiyey waxaa la yidhahda wuxuu dhalay toban wiil iyo lix gabdhood ayuu dhalay ayuu u qurceeyey wiilashii qurcadii waxay ku dhacday cabdullaahi bni cabdilmualib oo nebiga aabiis ayay ku dhacday qisada waataan soo sheegnay kadibna ay ka diideen intu markuu damcay inuu gowraco ee qurayshi ka diiday iyo wiilka abtiyaashiis kadibna uu u qurceeyey asaga iyo geel ilaa boqol geelah uu geeli gaaray geelaasna uu gowracay arrintaasi markay dhacday oo uu ka badbaaday gowrici ka badbaaday cabdullah ayuu wuxuu u doonay gabar la odhan jiray aamina binti wahb oo ahayd gabdhaha markaas quraysheed gabdhaha ugu sharafta badan qolada qolo la yidhaahdo bani zuhra ayay ka soo jeeday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyagu ay ku kulmaan awowga shanaad oo nebiga oo kilaab la yidhaahdo ayay ku kulmaan oo kilaabna waataan soo sheegna waxaa loogu bixiyey eeyaha ayuu ku ugaarsan jiray marka qoladaas ayay ka soo jeeday aamina binti wahab aabbaheedna wuxuu ahaa ninka reer bani zuhra madaxda u ah ayuu ahaa gabadhaas ayuu u doonay oo u dhisay markuu u dhisay oo muddo yar kadib ayuu cabdulmualib wuxuu u diray cabdulaahi wuxuu u diray madiina ama shaam ayuu u diray oo tijaaro ugu diray madiina ayuu u baxay cabdullah magaalada madiina ayuu ku dhintay waxaa lagu duugay guri uu lahaan jiray nin gabyaa ah oo caan ah oo la odhan jiray annaabiqa addubyaani gurigiisa ayaa lagu daartiisa ayaa lagu duugay markaas nebigu calayhi salaatu wasalaam caloosha hooyadiis ayuu ku jiraa welina ma dhalan cabdulaahi wuxuu ka tegey oo dhaxal ahaan uga tegey xoola uu ka tegey shan neefoo geela iyo xoogaa ariya iyo gabar xabashiyad ah oo la odhan jiray magaceeda baraka laguna kunyadeedana la odhan jiray ummu ayman intaas ayuu xoola ka tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib wuu dhashay sanadkii loo yaqaanay caamulfiil ayuu dhashay sida qowlka saxiixa oo mashhuurka uu yahay caamulfiil sanadkii maroodiga oo qisadii ninka xabashigaahi uu ku soo duulay kacbada inuu burburiyo ilaahayna uu ka difaacay oo uu ku sallatay shimbiraha dhagaxyada wato suuratulfiil lagu sheegay tafsiirkana nagu soo martay sanadkaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhashay ummadihii hore waxay taariikhda ay ku taariikhisan jireen dhacdooyinka waaweyn oo mashhuurka ah waxaa taariikhdu maalan ay kasoo bilaabeen nebi aadam markii dhulka la keenay oo jannada laga soo saaro dhulka la keenay ayay kasoo bilaabi jireen kadib waxaa laga soo bilaabay duufaantii zamankii nebi nuux markii la halaajiyey ummadihii la qarqiyey wixii ka dambeeyey ayay taariikh ka dhigan jireen wakhtigaas ayuu dhashay ama wakhtigaas laba sano kadib ayuu dhashay kadib waxay taariikh ka dhigeen naartii nebi ibraahim lagu tuur lagu riday ayay taariikh haddana dadku ka dhigteen kadib ibnihii ilmihii nebi ismaaciil kacbada dhismadeeda ayay taariikh ayaa taariikh u ahayd kadib sanadkii caamulfiil ayaa taariikh u ahaa kadibna ummadda muslimiintu waxay taariikh ka dhigteen hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu maka ka haajiro madiine u haajiray ayay taariikh ka dhigteen ummadda nasaaradana waxaa mashhuur u ahayd iyagana oo taariikh u noqotay dhalashadii nebi ciise calayhi salaatu wasalaam marka taariikhdan hadda miilaadiga oo kun iyo sagaal boqol iyo ama labada kun iyo kada ah waxa weeye waxay kasoo laga soo bilaabaa dhalashadii nebi ciise taariikhda hijriga ah oo hadda kun iyo afar boqol iyo afartan iyo kow aan joognana waxay kasoo bilaabataa hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ka haajiro madiine u haajiray nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha uu dhashay waa rabiicul awal sida mashhuurka ah oo loo badan yahay qolo sheegtay in uu ramadaan dhashana way jirtaa amaa maalinta uu dhashay waa maalinta isniinta iyada khilaaf kama taagna maalin isniinaad inuu dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyey soonka maalinta isniinta nebigu wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista ayuu soomi jiray marka markii la weydiiyey isniinta maxaad u soomaysaa wuxuu yidhi daaka yowmun wulidtu fiih kaasi waa maalintii lay dhalay amaa taariikhda maalintaas ay bisha ka ahayd sida loo badan yahay waxa weye inay ahayd maalinta labiyo tobnaad oo bisha rabiicul awal qowl kaleo waxaa jira sheegaya in ay ahayd maalinta sideedaad iyo qowl kaleo sheegaya maalinta sagaalaad inay ahayd laakiin sida loo badan yahay waa labiyo tobnaad bisha rabiicul awal inuu ahaa inay ahayd isniintaasi meesha uu nebigu ku dhashay sala allahu calayhi wasalam sida mashhuurka wuxuu ku dhashay nebigu gurigii adeerkiis abi aalib oo ku yaalay shicb bani haashim shicb waa jeex magaalada maka waa buuraley kulligeed waa buuro buuraha marka labada buurood meesha ay ka kala dhex labada buurood inta udhexaysa dariiqa mara meeshaas ayaa la yidhahdaa shicib marka golalkaas waa gol magaalada maka waa shicaab shicaabu maka ayaa la yidhahdaa marka gol kasta ama meel kasta waxaa deganaa laf ka mida lafihii qureysheed ka mida ayaa deganayd oo qusay ayaa sidaa u dejiyey markaas marka shicbu bani haashim bani haashim meeshii ay degoshii ay deganaayeen ayuu ku dhashay kadibna meeshaas uu ku dhashay waxay milki u noqotay nin la odhan jiray moxamed bin yuusuf athaqafi oo la dhashay xajaaj bin yuusuf athaqafi ayaa bo ayaa meeshii la yidhi nebigaa ku dhashay dhulkaas isagaa milkiyey oo daaru maxamed bin yuusuf baa loo yaqaanay hadda wakhtigan la joogo waa maktabad caam ah maktabad kutubayaalin lagu daalacdo weeye oo dhanka xaramka ama masjid ama masjidulxaraam markii looga baxo xagga safa iyo marwe loo baxo ayay ku taallaa oo bannaanka xaramkay ku bannaanka masjidka ayay ku taallaa marka maktabadaas waa ilaa hadda waa mashhuur way jirtaa meeshaas ayuu nebigu ku dhashaa la yidhahdaa dadku marka hadda waxay u aadaan inay soo barakaystaan haddaa meeshaad kadib waxaa arkaysa dad badan oo meesha dhooban oo barakaysanaya marka meeshaas in la barakaysta xukunkeedu maxay tahay barakadu asal ahaan laba arrimood bay ku taagan tahay arrinka koowaad waxa weeye horta inuu daliil uu ku sugnaado sheega inay baraka ku jirto daliil ama qur-aankii ama sunnadii nebiga caleyhi salatu slam inay ka sugnaato sheyga inuu baraka leeyahay oo baraka ku jirto waa inay sugnaataa sababtoo barakadu waa shay macno ah macnahaasna lama garan karo ilaa in waxyi lagu sheego maahan marka horta marka horeysa waa in daliil la helaa inay waxaan barakaysan yihiin ama baraka laga helayo arrinka labaad waxa weeye haddiiba barakadii ay sugnaato in loo barakaysto sidii dariiqadii saxiix ahayd oo barakadaas in loo barakaysta ay ahayd مثلا بركه وحيابها دينتو اشهد waxaa kamid ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهبين بركيسن بركدي marka habeenkaas barakadii qaadashadeedu ma noqonayso qofkii inuu yiraahdo مثلا habeenkaas buurahan fuulaynaa ama guryaha korkoodaan fuulaynaa si aan hawadaas barakaysan aan maaragta u qaadanno oo sidaa barakadii ku helno ma noqonayso ee barakadii waxay noqonaysaa sidii la yiriha loo barakaysto oo ah in habeenkaas lagu nooleeyo cibaado iyo duca lagu nooleeyo maalan nebigu caleyhi salatu slam wuxuu sheegay ariga inuu baraka ku sugan tahay inna fi lghanami baraka ayuu yidhi arigu marka haddii la waa barakaysan yahay ma noqonayso barakadiisii in arag in arigii la dhudhunkado ama laisku masaxo laisku tirtiro ma noqonayso waxay noqonaysaa barakada ku jirtaa waxa weeye arigu waana dhib yar yahay dheeftiisuna waa badan tahay marka in la dhaqdo oo ma garanaysaa arigii qofkii uu ku intifaaco sidaasay noqonaysaa qur-aanka qur-aanku ilahay wuxuu noo sheegay inuu barakaysan yahay wahada kitaabun anzalnaahu mubaarak barakaysigiis marka wuxuu noqonayaa in la akhriyo lagu tadabburo lagu camal falo laisku tufo ayay noqonaysaa ma noqonayso in la yidhaahdo maalan aan maaragta aan ku calliqanno guryaha inta lagu calliqdo ama lagu qurxisto ma noqonayso waxay noqonaysaa ku camalfalkiisii ku dhaqankiisii isku tufkiis ayay noqonaysaa marka maadaama sidaas ay tahay waxa aad barakaysanaysid horta marka ugu horeysa iska fiiri iska hubi horta baraka ma loo sheego diintu ma u sheegtay haddaan baraka loo sheegin ha isku dhibin baraka ka heli maysid ee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay soo guuriyaan kutubta siiradu qaarkood inuu la dhalay isaga oo oo makhtuun ah oo macnaha isagoo gudan xuduntiisuna ay go-an tahay laakiin arrinkaasi ma sugnaan sida sawaabkahi waxa weeye in awowgiis cabdulmualib uu guday maalintii toddobaad oo uu waqalalna ka wanqalay sidaas ayaa maaragta ah sida saxda ah waxyaabihii dhacay habeenka uu nebigu dhalanayay sala allahu calayhi wasalam waxyaaba sugnaadayna waa jiraan waxyaaba aan sugnaanna waa jiraan waxyaabaha sugnaaday waxaa ka mid ah in nebiga calayhi salatu slam hooyadiis ay aragtay habeenkaas in uu ka soo baxay nuur nuurkaas oo ifiyey ilaa daarihii shaam qusuurtii shaam u ifiyey oo ay aragtay nuurkaas inuu ka soo baxay ayaa ayay sheegtay ayaa ayuu nebigu caleyhi salatu salaam sheegay arrintaasna arrin sugan weeye sidoo kale waxaa sugan xasaan ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo ayaa waxaa ka sugan isagana inuu maqlay habeenkaas nin yahuudiya oo leh laqad talaca alleylata najmu axmed alladii wulida bih caawa waxaa dhashay xidigii axmed oo lagu dhali lahaa ayaa dhashay ayaa soo baxay marka yahuuddu waxay taariikhda ku hayeen in nebi nebigii aakhiru zamaan wakhtigiisii la joogo magaciisa ayay hayeen laakiin waxay isku haysteen inuu ayaga ka mid yahay kadib markay ogaadeen inuusan ayaga ka mid ahaynna waa beeniyeen marka arrinkaasna inuu wuxuu ka sugnaaday xasaan ibnu thaabit amaa arrimo badan oo kutubta siiradu ay qoraan oo arrimo waaweyna habeenkaas dhacay oo ay ka mid tahay in uu gariiray yacni qasrigii kisra ninkii la odhan jiray inuu gariiray oo afar iyo toban qol oo ka mid a qolalka meelaha sare guriga la dhiso meesha kore laga dhiso lagu raaxaysto afar iyo toban qol oo ka mid a ay dumeen soo dhaceen in dabkii majuustu caabudi jirtay faris la caabudi jiray oo kun sano shidnaa habeenkaas uu damay weligiisna kunkaas sano uusan weligiis demin in badda la yidhahdo buxayra buxayratu saawa la yidhaahdo ay gurtay waxyaabahaas kutubo badan oo siirada ka mid ayaa lagu sheegaa laakiin waa riwaayada asaaniiddoodu waa daciif weeye sida uu sida ay sheegeen culummo badan sida ibnu casaakir iyo dahabi iyo suyuuti iyo keyrkoodba ay sheegeen waxay yidhaahdeen arrin sugan oo sanad saxiixa leh ma ahan midda kale waxay yidhahdeen haddii arrintaasi ay sugnaan lahayd waxa ay dhici lahayd waxaa lagu sheegi lahaa taariikhihii ummadahaas way ku sheegi lahayn sababto arrimo waaweyn oo dhacay weeye kutubahoodii iyo taariikhahoodiina laguma sheegin xataa sheekooyinkooda lagama maqal marka saa darteed waxay yidhaahdeen sanadkeedu waa daciif nebiga caleyhi salaatu wasalaam umulisadii ka umulisay hooyadiis waxaa la odhan jiray ashaymaa binti camr gabadhaas ayaa ka umulisay waa cabdiraxmaan ibni cawf saxaabiga cabdiraxmaan ibni cawf layidhaha hooyadiis weeye markii uu dhashay nebigu caleyhi salaatu wasalaam hooyadiis waxay u dirtay awowgiis cabdilmualib ayay u dirtay cabdilmualib aad buu ugu farxay kacbada ayuu la galay ilaahay buu ku shukriyey wuxuuna ku magacaabay muxamed ayuu ku magacaabay markii la weydiiye oo layidhi maxaad ugu magacowday moxamed oo uga leexatay magacii aabbayaalkiis iyo awoyaashiis maxaad uga leexatay wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa in la mahdiyo samada iyo dhulkaba in lagu mahdiyo wuuna ka waqlalay u waqlalay wuuna guday nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii dhabta saaray oo soo qaaday dumarkii dhabta saaray oo soo qaaday waxay ahaayeen saddex ayay ahaayeen waxaa ugu horreysay hooyadiis nebiga caleyhi salatu wasalaam aamina binti wahab oo iyadu hooyadiis hooyada dhashay ahayd hooyadii nebiga dhashay ahayd waxaa kaloo nebiga dhabta saaray oo ugu mashhuursanayd ummu ayman oo baraka gabadha baraka la odhan jiray alxabashiya ummu aymanna kunyadeedu ay ahayd oo ahayd gabadhii ama addoontii aabihiis uga dhintay ayaa nebiga caleyhi salatu slam dadkii hayn jiray dhabta saaray ka mid a ummu ayman waxa weeye usaama ibni zayd hooyadiis weeye cimrigeedu wuu dheeraaday wayna islaamtay way hijrootay nebiga calai sla saxaabiyad weyn ayay noqotay nebiga markuu dhintay kadib waxay ka dambaysay lix bilood ama shan bilood ayay ka dambaysay kadib ayay dhimatay waxaa kaloo dadkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhabta saaray oo xadaanayn jiray ka mid ah gabadhii xagga nuugmada walaasha ugu ahayd oo la odhan jiray ashaymaa ama judayma binti alxaarif ashaymaa loo yaqaanay ayaa iyaduna ka mid a dadkii dhabta saari jira oo qaadi jiray ka mid ah dumarkii nuujiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyaguna waxaa ugu mashhuursanaa laba ayaa ugu mashhuursanayd waa midda koowaadi waa thuwayba waa addoon uu lahaa nebiga adeerkiisa abulahab uu lahaa weeye waxay nuujisay nebiga la nuujisay wiil ay dhashay markaas oo masruux la odhan jiray naaska ay nuujinaysay ayaa nebiga lala nuujisay ka horna waxay nuujisay nebiga ka horna xamza ibn cabdilmualib ayay nuujisay nebiga kadibna waxay nuujisay abu salama almakhzuumi nin la yidhahdo ayay nuujisay marka saddexdaas masruux iyo xamza ibn cabdilmualib iyo abu salama almakhzuumi saddexdaasu marka nebiga caleyhi salatu wasalaam huwayba ayay la nuugeen waxaa kaloo nebiga nuujisay xaliima bintu abi du'ayb oo loo oqon jiray lagu mashhuurka ku ahayd xaliima sacdiya xaliima sacdiya iyaduna nebiga caleyhi salatu wasalaam way nuujisay iyaduna waxaa la yidhi cimrigoodu waa dheeraaday sida kutubta siiradu qaarkood ay sheegeen islaamnimadiina way haleeshay way soo gaartay nebigana way la mubaayacootay way rumaysay nebiga marka caleyhi salatu dadka la nuugay waa toddoba saddexdii aan soo sheegnay oo ah masruuc iyo xamza ibni cabdilmualib iyo abu salama almakhzuumi waa saddex waxaa kaloo nebiga caleyhi salaatu wasalaam la nuugay abu sufyaan ibn alxaarif ibn cabdilmualib abu sufyaan waa wiil uu dhalay nebiga adeerkiis alxaarif ibn cabdilmualib oo xaarif oo sidaan soo sheegnay waa wiilkii wiilasha cabdilmualib ugu weynaa oo maalintii zamzamka uu qodaayey wiilal uu ka haystay wey la qodaayey xaarifkaas wiil uu dhalay oo la yidhaahdo abu sufyaan la yidhaahdana isna nebiga wuu la nuugay oo xaliima sacdiya nuujisay waxaa kaloo nebiga la nuugay ilmihii xaliima sacdiya oo ahaa cabdullah iyo unaysa iyo shayma oo iyadana judaama loo yaqaano nebiga hayn jirtay marka saddexdaasuna waa ilmo xaliimo iyaguna waa la nuugeen marka toddobadaas qof ayaa nebiga la nuugtay marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam walaala ku aabbaa ama ku hooya ma lahayn laakiin wuxuu lahaa walaalaha xagga nuugmada ah walaalka xagga nuugmada ahi waa walaal jira weeye oo nuugmadu qofku ilmaha uu naaska la nuugay waa walaalihiis hadduu wiil yahay gabdhaha uu la nuugay waa walaalihiisu kaay la mid yihiin mana guursan karo kamana xijaabanayo hooyada nuujisay waa hooyadiis hooyadaas walaalaheed waa habaryarihiis ninka qaba hooyada waa aabbihiis sidaas ayuu marka wax ugu noqonayaa walaal ay ugu noqonayaan marka dadkaasoo dhan waxa weeye waa walaalihiis weeye waxay dhalaan dadkaas la nuugay qofka la nuugay waxay dhalaanna hadday wiilal yihiinna hadday hadday waxa la nuugay wiilal yihiinna ilmahooda adeerbu u yahay hadday gabdha yihiinna abtibu u yahay sidaa darteed marka halkaas waxa weye waa dad maxrama oo walaalo jira weye laakiin nuugmada layskuma dhaxlo nuugmada marka waxay qusaysaa qofka wax nuugay keliyahay khusaysaa ee walaalihiis ku aabba ah ama ku hooyo ah laakiin aan la nuugin iyagu soo geli mahayaan soo geli mahayaan qofkaas nuugay ayay khusaysaa qofkaas nuugay cidda uu ka nuugay hooyada uu ka nuugay iyo wixii ay dhashay iyo wixii naaska la nuugay dadkaas ayaa ayaa walaal la noqonaya marka toddobadaas qof ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la ahayd la ahayd walaalo la ahayd oo xagga nuugmada ah walaalo xagga aabbaha iyo xagga hooyada ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ma lahayn darsigeenna maantay intaas ayaan ku joojinaynaa wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين